munaasabada lagu saxiixayay hindasi sharciyeedka ilaalinta gargaarka bini'aadinimo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed saraakiil ka socday qaramada midoobay oo uu ka mid ahaa ku-xigeenka wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya georgia conway iyo madax ka socotay ngo-yada ama hay-adaha maxalliga sharcigan waxaa diyaariyey wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed wasiirka gargaarka koonfur galbeed naasir cabdi caruush ayaa xusay wasaaradda inay dadaal dheer ku bixisay ilaalinta sharcigan isagoona intaasi ku daray sharcigan inuu muhiimad gaara u leeyahay dowlad goboleedka iyo shacabka koonfur galbeed maadaama uu xoojinayo habraaca gargaarka bini'aadinimo iyo sidii cadaalad loogu gaarsiin lahaa dadka u baahan kaalmooyinka waxaan isugu nimid inaan qayb ka noqonno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan axmed lafti garen oo saxiixayay sharciga ilaalinta gargaarka bini'aadanimada sharcigaasoo sharci muhiimad u leh in gargaarka uu gaaro dadka loogu talagalay sharcigaasoo wakhti badan ka soo shaqaysay wasaaradda arrimaha gargaarka waxaanan insha allah ku dadaalaynaa sharcigaas sidii aan u fulin lahayn oo dadka loo gaarsiin lahay wixii loogu talagalay si toose insha allah madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen oo saxiixay sharcigan ayaa sheegay sharcigan inuu noqon doono mid siduu yahay loo fuliyo loona dhaqangeliyo waxay ahayd munaasabad qiimo badan oo lagu saxiixayay sharci ay ka soo shaqeeyeen wasaaradda gargaarka oo soo maray xukuumadda baarlamaanka ugu dambaynna maanta joogo saxiixii madaxweynaha sharcigaasaan saxiixnay aad baan ugu faraxsannahay inaan u samayno sharci gargaarka bini'aadanimo dadka tabaalaysan loogu talagalay sida ay ahayd inay ku gaaraan sharci ilaaliyo ka warhaayo fulintiisa iyo daba socodkiisale inaan hirgelinno maanta sharaf weynay noo tahay sharcigaas runtii wuxuu noqon doonaa mid sida uu u yahay loo fuliyo lana dhaqangeliyo laga bilaabo maantana dhaqan galo oo shaqeeya ayuu noqon doonaa sidaasoo kale gargaarka bini'aadanimo dadka internationaalka oo keena iyo kuwa dadka soomaaliyeed ee gudaha joogo ama dowladda koonfur galbeed ha noqoto ama shacabka reer koonfur galbeed ha noqdo sidaasoo kale ayagana wax ay dadka walaalahooda ugu talagalaan inay siday tahay ay ku gaaraan baan ku dadaalaynaa sharciga ilaalinta gargaarka waxaa horey u ansixiyey golaha wasiirada iyo baarlamaanka koonfur galbeed koonfur galbeed waxaa ku nool barakacyaal fara badan oo u baahan kaalmooyin taasoo haddii la musuq maasuqo keeni karta macluul iyo xaalado bini'aadanimo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo